matayos cutubka toddoba iyo labaatanaad
goortii aroortii la gaaray wadaadadii sare iyo waayeelladii dadka oo dhan ayaa ciise wax ka gees ah ka wada hadlay si ay u dilaan markaasay xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen taliyihii bilaatos ahaa markaas yudas oo ahaa kii gacangeliyey goortuu arkay in la xukumay ayuu isqoomameeyey oo soddonkii gogo oo lacagta ahaa ayuu wadaaddadii sare iyo waayeelladii ku celiyey oo wuxuu ku yidhi waan dembaabay markaan gacangeliyey dhiig eedla laakiin waxay ku yidhaahdeen maxaana u jira ciyaalka markaasuu lacagtii macbudka gudihiisa ku daadshay oo ka tegey wuuna baxay oo isdeldelay kolkaasaa wadaaddadii sare lacagtii qaadeen oo waxay yidhaahdeen
xalaal ma aha in qasnadda quduuska ah lagu rido waayo waa dhiig iibkiis
markaasay ka wada hadleen oo waxay ku iibsadeen dhulka dharyasameeyaha iyo in shisheeyaha lagu aaso sidaa darteed ilaa maanta dhulkaas waxaa loogu yeedhaa dhulkii dhiigga markaas waxaa noqotay wixii nebi yeremiyah lagaga hadlay markuu yidhi waxay qaateen soddonkii googo oo lacagta ahaa oo ah iibkii lagu qiimeeyey isaga kii ibnu israa'iilku qiimeeyeen waxayna ka bixiyeen dhulka dhariisameeyaha sida rabbiguu iigu amray ciise wuxuu hor istaagay taliyaha oo taliyihiina waa weyddiiyey oo ku yidhi boqorkii yuhuudda baa tahay ciisena wuxuu ku yidhi waa tidhi goortii wadaaddadii sare iyo waayeelladii ay ishtakeeyeen waxba uma uu jawaabin markaasaa bilaatos ku yidhi miyaanad maqlaynin waxa badan oo ay kuugu marag furayaan laakiin uguma uu jawaabin xaataa eray keliya sidaa darteed taliyihii ayaa aad ula yaabay taliyihii waxaa caadadiisu ahayd inuu iiddag dadka u sii daayo maxbuuskay doonayaan markaasee waxay lahaayeen maxbuus caan ah oo la odhan jiray baraabas haddaba goortay isu urureen bilaados ayaa ku yidhi iyo maa doonaysaan inaan idiin sii daayo barabaas ama ciise ka masiixa la yidhaahdo waayo wuxuu ogaa inay hinaaso ugu soo dhiibeen kolkuu kursiga xukumadda ku fadhiistay ayaa naagtiisii farrin u soo dirtay oo waxay ku tidhi ha dhexgelin xaajada ninkaas xaqa ah waayo maanta anigoo ku riyoonaya isaga ayaan aad iyo aad u xanuunsaday laakiin wadaaddadii sare iyo waayeelladii waxay dadkii badnaa ogolaysiiyeen inay barraabas weyddiisteen ciisena la dilo laakiin taliyihii ayaa u jawaabay oo ku yidhi labadooda kay baa doonaysaan inaan idiin sii daayo waxay yidhaahdeen markaasaa bilaados wuxuu ku yidhi haddaba maxaan ku sameeyaa ciise ka masiixa la yidhaahdo kulligood waxay wada yidhaahdeen oo wuxuu yidhi waayo waa maxay shirkuu falay
laakiin aad bay u siqayliyeen oo yidhaahdeen bilaados goortuu arkay inuusan waxba ka tari karin in rabshad kacda ma ahee ayuu biyo qaatay oo dadka hortooda ku gacmo dhaqday oo wuxuu yidhi anigu waan ka idmo ahay ninkan xaqa ah dhiiggiisa idinku yaalkiinna dadkii oo dhammu waa wada jawaabeen oo yidhaahdeen
dhiiggiisu annaga iyo carruurtayadaba ha dul saarnaado markaasuu baraabas u sii daayey oo goortuu ciise karbaashay ayuu u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo markaasaa taliyihii askartiisii waxay ciise geeyeen guriga taliyaha oo waxay isaga ku soo ururiyeen askartii oo dhan dharkiisii ayay ka qaadeen oo waxay u geliyeen dhar guduudan markaasay taaj qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen coos duurna gacantiisay midigta ayay u geliyeen oo intay hortiisa jilba joogsadeen oo ku mujaajiloodeen ayaa waxay ku yidhaahdeen
nabad boqorka yuhuudow nabad boqorka yuhuudow
wayna ku candhuufeen markaasay coosduurkii ka qaadeen oo madaxay kaga dhufteen oo goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in isku tallaabta lagu qodbo goortay soo baxeen waxay arkeen nin reer kuriniya ah oo simoon la odhan jiray kan ay ku qasbeen inuu isku tallaabtiisa u qaado oo goortay yimaadeen meel golgota la odhan jiray kan la yidhaahdo meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabbo khamri xameeti lagu daray goortuu dhidhamiyeyse wuu diiday inuu cabbo oo goortay isku tallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna saami riteen si wixii nebigu ku hadlay u noqdaan dharkaygii bay qaybsadeen oo maradaydii bay saami u riteen meeshaasna ayay fadhiisteen oo dhowreen waxay meel madaxiisa ka korraysa ku qoreen ashtakadii lagu ashtakeeyey oo leh kana waa ciise boqorka yuhuudda markaasaa waxaa isku tallaabo lagula qodbay laba tuug mid midigta midna bidixda kuwii ag marayeyna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka dumiyow oo saddex maalmood ku dhisayow isbadbaadi haddii aad tahay wiilka ilaah oo isku tallaabta ka soo deg
sidaas oo kale ayaa wadaaddada sare ugu majaajiloodeen iyaga iyo culammada iyo waayeelladaba oo waxay yidhaahdeen
kuwa kale ayuu badbaadiyey ku dhiisa isu badbaadin karo waa boqorka israa'iil qadheer isku tallaabta ha ka soo dego annaguna waannu rumaysan doonnaaye ilaah buu isku halleeyey qadheer ha bixiyo hadduu isaga ku faraxsan yahay waayo wuxuu yidhi waxaan nahay wiilka ilaah tuugaggii isku tallaabaha lagula qodbayna sidaas oo kale ayay u caayeen hadda saacaddii lixaad ilaa saacaddii sagaalaad dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa abbaaraha saacaddii sagaalaad ciise ayaa codun weyn ku dhawaaqay oo yidhi إلهي إلهي لما سبقتني
waxaa weeye
إلهيو إلهيو maxaad ii dayrisay kuwa halkaas taagnaa qaarkood ayaa goortay maqlan yidhi kan wuxuu u yeedhayaa eliyas kolkiiba midkood baa orday oo qaaday geed isboonji la yidhaahdo oo qol uga soo buuxshay oo intuu cawsduur saaray ayuu siiyey inuu cabbo kuwo kale ayaa yidhi daaya aynu aragnay inuu ilyaas yimaado oo badbaadiyo markaasaa ciise goortuu mar kale cod weyn ku dhawaaqay ruuxii bixiyey oo bal eeg daahii macbudka ayaa kor ilaa hoos laba u kala dillaacay dhulkiina waa gariiray dhagaxyadiina waa kala dildillaaceen xabaalihiina waa furmeen oo quduusiin badan oo hurdayna meedadkoodii waa la kiciyey sara kiciddiisa dabadeed ayay xabaalaha ka soo baxeen oo waxay galeen magaalada quduuska ah oo waxay u muuqdeen dad badan boqol u taliyihii iyo kuwii la jiray oo ciise dhowrayey goortay arkeen dhulgariirkii iyo wixii dhacay aad bay u baqeen oo yidhaahdeen runtii kanu wuxuu ahaa wiilkii ilaah
waxaana halkaas joogay dumar badan oo meel fog ka eegayey kuwii ciise ka soo raacay galili oo u adeegi jiray isaga oo waxaa ku dhex jirtay maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub iyo yosee hooyadood iyo wiilashii sabadii hooyadood goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer aramataaya oo hodan ah oo yuusuf la odhan jiray oo isaguna ciise xertiisa ahaa kaasu wuxuu u tegey bilaatos oo ka baryey ciise maydkiisii markaasaa bilaados amray in loo dhiibo yuusuf goortuu maydkii qaaday ayuu kafan nadiif ah ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaashiisii cusbayd tan uu dhagax ka qoday oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo giringiriyey dhagax weyn wuuna ka tegey oo halkaas waxaa joogay maryantii reer magdala iyo maryantii kale oo waxay fadhiyeen meel xabaashii ka soo hor jeedda maalintii dambe oo ku xigtay maalintii diyaargarayska wadaaddadii sare iyo farisiintii waxay u wada yimaadeen bilaatos oo waxay ku yidhaahdeen sayidow waxaannu xusuusannahay in qaa'imkaasu yidhi intuu weli noolaa saddex maalmood dabadeed waan soo sare kacayaa haddaba amar in xabaashii aad loo dhowro ilaa maalin saddexaad inaan xidhkiisu imaan oo xadin oo aanay dadka ku odhan kuwii dhintay wuu ka soo sare kacay oo aanay khiyaanada dambe ka sii xumaan kii hore bilaatos wuxuu ku yidhi waardiyayaal baad leedihiin taga oo adkeeya in alla intaad adkayn taqaaniin markaasay tageen iyaga iyo waardiyayaashii oo xabaashii soo adkeeyeen dhagaxiina way shaabadeeyeen